bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasiirada dowladda federaalka wasiirada maamul goboleedada guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada odayaasha dhaqanka ururka haweenka dhammaan dadweynaha soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan iyo saxaafadda iyo ciidamada galab wanaagsan walaalayaal ilaahay baa mahadda iskale ilaah u mahad celinaynaa nabaddan iyo inaan maanta aan madashaan oo loo baahan yahay soomaali inay tashato inaan wakti isugu helno oo isu nimaadno oo nabad isugu nimaadno oo runtii wax aada iyo aada u fiican waaye ilaahayga noo suurtogeliyey waa u mahad celinaynaa ilaahay baa mahaddaas iska leh waxaan kaloon u mahad celinaynaa iimada ciidamada amisom iyo kuwa etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda iyo kuwa koonfur galbeed oo cadowgii naga riixay runtii aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan ka rajaynaynaa inta dhimanna inay dhammaystiraan runtii kuwa naftooda halligiyaasha oo ayagun maalolba ishalligayaan markay ayaga ishalligayaana dad kale ay ku rafaadinayaan runtii sidaa dawladaha waaweyn ilaahay baa weynaa dowladda faransiiska hadda wixii ka dhacay waa ka tacsiyinaynaa shacabkii reer faransena waa u tacsiyinaynaa waxaan leenahay intii dhimatayna waxaan rajaynaynaa in ilaahay uun intii kala dhaawacantay in ilaahay caafiyo dhibkaasoo dambe inuusan u noqonin cadowgaasna waxaan leenahay waxba ma qabanin dad unbay bani aadan unbay dileen nintiisa waktigiisa dhammaaday unbay ayagana ay ay sababsadeen waxaana leenahay caalamku awalba isku meel ugu soo jeeday laakiin haddana in cadowgaas qof uu dhaafayo uusan jirin qof walba uu u raadinayo fursad oo ku rafaadiyo ama uu isugu halligo qof inuu ishaligi rabo marka nafti hallige qof u maalo heli karta ma jirto marka inta ku yimaado isu kaa halliga marka waxaan leenahay caalamku inta meel looga soo wada jeesto naftood halligiyaashu la ogaado inaysan qofna ka maqnayn tabardarro iyo tabar aysan qofna u fiirinaynin diin iyo diin la-aan qofna aysan u fiirinaynin qof walba inay isku halligaan inay rabaan marka ilaahay ha naga qabtaan leenahay dhibaatada ay wadaanna ayaga ilaahay ha ku reebo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa kuwaas walaalona maaha qabiilna maaha islaamna maaha in aada looga dheeraado oo laga fiirsado intaysan adigu isku kaa halligin ama walaalkaa isku halligin in ayaga laiska qabto keligood inay ishaligaan waxaan ilaahay uga baryaynaa inay wax allaale wixii ayaga ay sameeyaan ayaga ay ku halligmaan xabaddoodana biyo noqoto qaraxoodana uu deeb noqdo ay ummadda soomaaliyeed ay waxba ka qaadi waayaan iyo caalamkaan ilaahay uga baryaynaa waxaana leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ciidamada geesiyiinta oo walaalaheena iyo kuwa soomaalida in lala shaqeeyo maamuladana iyo gobolada iyo maamul guddoomiyaasha gobollada iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulada degmooyinka iyo kuwa hooseba waxaa saaran waajibaad ay dadkaas ay ku fiiriyaan nin walba meeshuu maraayo iyo xaaladiisa ay ku ogaadaan runtii aada iyo aadaan ugu mahad celinaynaa ciidamadii oo nabadan iyo maanta in maanta lagu shiro suurtageliyey ilaahayna waa umahad celinaynaa aada iyo aad aa umahadsan tihiin dee horta shirki waa inoo furan yahay waxaana rajaynaynaa soomaaliya meelo badan ay kusoo tashatay oo waddamo kale ah nasiib wanaag maanta ilaahay baa mahad iska leh inaan ku tashanno waddankeennii welibana gobol gobol iyo degmo degmo loo tashado ay dadku isku yimaadaan dadkii aqoonta u lahaa taladaanna waa joogaan haddii dowladda federaalku ay tahay haddii guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinka soomaaliya laba kun iyo lix iyo toban meeshii aadi lahayd ka talin lahaa ama cabiri lahaa waa joogaan waxaan rajaynaynaa in ummaddu si fiican u tashato nin walbana ra'yigiisu waa muhiim dadka wadatashiga waxaan ka codsanaynaa inay ra'yigooda oo caadilka ah oo ilaahay la ogyahay oo ummaddan wanaag inay ku gaari karaan ay aaminsan yihiin inay cabiraan dadka walaalahooda oo ayna nasiib u yeelan inay inta yimaadaan ra'yigooda la weydiiyana ayaga naftooda inay isxilqaamaan oo ra'yigooda weydiiyaan meesha loo badan yahay oo wanaagga soomaaliyeed ku imaan karo sida tilmaantan soomaali caadadeeda siday ahaan jirtay soomaali geed hoosteeda isku warsan jirtay marka madashaan waxaan rajaynaynaa in si toosa laisu warsado dadku waxaynan ka shallaayin dadku aysan ku dhibtoonin ummaddan way daashay inay nasataan loo baahan yahay waxayna ku nasan kartaa waxay dadku isla oggolaadaan oo wanaag loo fiiriyo taasaana lagu nasan karaa marka hadda kolley waa lagu kediyey anaga nin maanta dhowna safar soo ahaanahay marka haddii khudbad waktigeeda kale leedahayna waa arkaynaa haddii kale inta ku dhamaatana waa mahadsantihiin shirku waa inoo furan yahay annaga haddaan soo baahanay aa nagala raalli ahaado saaka markuu waagi bariyaan jabuuti kasoo tagnay intaan wajidum waan kusoo jirnay marka idinkan inaad dhibtooteen aabaadna sugteen aada iyo aad aan u ognahay waana ka xunnahay shirkaana maanta soomaali meel kasta waxaa lagu ballamay in maamul goboleedada iyo magaalada muqdisho iyo gobollada oo dhan ba uu shirkaan maanta ka furmo soomaaliya inta iswarsato waddadii ugu fiican oo lagu dhaqmi karo laba kun iyo lix iyo toban la mari karo oon qodaxyo lahayn oon waxba lahayn oo tartiiba oo la sahmiyey sidii lagu mari lahaa in lagu tashado ayay arrintu tahay marka runtii aada iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dowladda soomaaliyeed dadaalka iyo ay ay geysatay sidii ay madashan ay u qabsoonto caalamka kaalmada ka geystay oo na kaalmeynayana runtii aada iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay talo wanaagsan ilaahay toobiya tawfiiq hana siiyo ilaahayna aan barino aana ku toosno talo toosan oo ummaddan ay wanaag ku gaarto ummadda soomaaliyeed dowladaha africa waa ka tilmaamanaan jirtay haddana si kale aan u tilmaamanaha marka inaan iska tirno midaan kale midii hore aan u noqono ummaddu say ku degi lahayd ay ku tashan lahayd dad isku afa isku diina oo wada dhasho oo walaala ah waaye waxaan aaminsanahay haddii talo wanaagsan meel la dhigto inayna wax badan oo dhibaato aysan jiri doonin waxaan rajaynaynaa nin walba ra'yigiisa waa waajib waana loo baahan yahay waxaa ilaahay ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed inay gaarto inaysan tuub inta meel dhigato nin walba ninkii oo hogaamin lahaa ama uu kalsoonidu ku qabay ama uu isu dhiibi lahaa inuu wax u dhiibto laakiin inta taas laga gaarayo iyadu nafteedu wax loo baahan yahay haddana intii tashan karto inay wax wanaagsan ku taliyaan wixii ayaga aana lagu socdo annaga wax loo socdo oo ummadda soomaaliya u socoto gaar ahaan dowladda soomaaliyeed ay ku socoto oo federaalka ay ku socoto ay ummaddan rabto inay ku hogaamiso ay gaarsiiso ayna ballan qaaday in ummaddan constitution ayaga ay leeyihiin inta ayaga ay la weydiiyo oo afti laga qaado ay doortaan qofka ayaga ay rabaan ay doortaan in la gaaro ayaa la rabaa marka intii laga gaarayana taas waxaan rajaynaynaa meel lagu nasan karo dad aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda leh gabdho iyo wiilal iyo odayaalba leh oo horey wax usoo hogaamiyey wax badan soo qabtay oo taariikhla ayaa meeshan joogo anigoon hadda hebel hebel aanan dhihin waxaan rajaynaynaa in inta laysku daydo meeshii u wanaagsaneed la dhigo marka shirku waa inoo furan yahay madasha wadatashiga kulley shirkan sidaan aniga aan horey u ogaadayna waxaa iska bedelin laba maalmood u ahaa labada maalmood inay gurub gurub loo tashado ra-yi oo aanan qofna loogu naxaynin qofna lagu duraynin qofna lagu dhibaateynaynin oo ummaddan inay ku degto loogu talagelaayo in nin walba uu keenaa la rabaa haddii nin kale oo walaalow ra'yi ku jira la ogyahayna la weydiiyaa loo baahan yahay waxaan rajaynaynaa haddii niisamo la helo inta meeshan fadhido waxaan aaminsanahay in talada ummadda soomaaliyeed ay ku hagaagi karto inay heli karaan marka aad aada umahadsantiin mahad ilaahyo iskale marka inta dowladda federaalka inta ka socota iyo inta gobollada kale iyo inta degmooyinka ka timid iyo guddiga madaxa bannaan oo doorashooyinka dhammaantooda waxaan leenahay soo dhawaada niyasamaan haynaa haddii aad tabardaro nagu aragtaan hanala yaabina laakiin waxaan ku soo dhaweynaynaa niyad wanaagsan iyo walaalnimo dadka isku yimidna waxaan rajaynaynaa ra'yigooda oo saliima oo ilaahay la ogyahay inaa meesha soo dhigaan waan mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu